أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa axad siddeedda bisha muxaram kun afar boqol afartaniyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo qarax gaari looga gubay cadowga allah ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose madaxa kooxda rajada soomaaliya ayaa sheegay in walaac xooganay ay ku abuurtay sida ay siyaasiyiinta isaga mucaarasan ay ugu diganayaan guuldarooyinka xiriirka ah ee maleeshiyaadkiisa ka soo gaaray furimaha dagaalka ganacsato soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka itoobiya xilli ay kasii darayso colaadda iyo amni xumada ka jirta dalka itoobiya madaxweynihii hore ee dowladda saliibiyadda maraykanka donald trump ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib markii lagu rasaasiiyey goob uu taageerayaashiisa kula hadlayay oo ku taalla dalka maraykanka ku dhowaad konton isugu jirta saliibiyiin kenyaati ah iyo kuwo murtadiina ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera dowladda saliibiyadda kenya ayaa qiratay in weerar saraakiil iyo askar looga dilay uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya maxkamadda wilaayada jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaalla degmada jamaame horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemaya degmada buulufulay ee wilaayada islaamiga baay wilaayada gedo ayaa gurmud ballaaran gaarsiisay qoysaska ka soo barakacay dagaallo ka dhacay degmada luuq ee wilaayadaasi dowladda xabashida itoobiya ayaa shaacisay inay xirtay xuduud beeneedka ay la wadaagto soomaaliya iyo suudaan si ay u dhaqangeliso qabsashadeeda badda soomaaliya
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan qarax gaari looga gubay cadowga allah ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose warkaas iyo war kaloo ku saabsan ku dhowaad konton isugu jira siriibiin kenyaati ah iyo kuwo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro ka kala dhacay bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qaraxa ay ka fuliyeen duleedka degmada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose waxayna qaraxaasi mujaahidiintu la beegsadeen gaari hartoob ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada qaraxa ayaa burburiyey gaariga hartoobka ahaa waxaana ku dhaawacmay lix askari oo murtadiin ah oo afar ka mid ah xaaladoodu ay garaaba tahay oo dhaawacyadoodu ay culus yihiin dhanka hiiraan dagaal laba jeer lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada ayaa shalay waxay ka dhaceen duleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan dagaalladaasi waxaa lagu dilay sagaal murtad toddoba kalena waa lagu dhaawacay shan ka mid ah bakhtiga maleeshiyaadka murtadiinta waxay uga carareen goobta dagaalka uu ka dhacay dagaalka waxay mujaahidiinta kusoo qanimeyseen laba qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo bowshashkooda iyo siliska qoriga beke mka idaacadda andalus ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah maleeshiyaadkii riddada ee lagu dilay dagaalkii ka dhacay duleedka buulaburde waxaana ka mid ahaa cumar baryare oo ahaa askari ka tirsanaa murtadiinta axmed bureed oo isagana ahaa askari ka tirsanaa murtadiinta dhanka wilaayada galgaduud weerarka miinahoo ka dhacay deegaan lagu magacaabo waniile oo u dhexeeya degmada ceeldheer iyo deegaanka masegawaay ayaa lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtadiinta ka tirsanaa iyadoona laga soo qanimaystay qorigii uu sitay dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee degmada xudur dhanka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay weerar dhabagalla u dhigeen kolonyo ka tirsanaa askarta kufaarta kenya oo ku socdaalayay deegaan ka tirsan gobolka mandheera kamiinka ayaa markii dambe isu bedelay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan bakhtiga inta la xaqiijiyey waa sagaal askari oo ka tirsanaa kufaarta kenya dhaawacana waa labaatan askari oo isla kufaarta kenya ah waxayna mujaahidiintu weerarkaasi kusoo qanimaysteen hub halyeeyada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen fuliya weerarada qorsheysan ee ay la beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaysatay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta jasaak allahu khayran walaalka madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in walaaca xoogani ay ku abuurtay sida ay siyaasiyiinta isaga mucaaradsan ay uga deganayaan guuldarooyinka xiriirka ah ee maleeshiyaadkiisa kasoo gaaray furimaha hore ee dagaalka xaaris cabdulqaadir iyo faahfaahinta warkan inoo hayaa madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa walaaca ka muujinaya sida shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta isaga mucaaradsan ay ugu diganayaan guuldarooyinka isxigxiga ee maleeshiyaadkiisa kasoo gaaraya furimaha dagaalka xasan gurgurta oo ka hadlayay madal ay isugu yimaadeen saraakiisha kooxda ridada ayaa sheegay inuu dhibsaday dhawaaqyada faraha badan ee soo yeeraya kuwaasoo saadaalinaya in shabaabul mujaahidiin ay la wareegi doonaan maamulka dalka soomaaliya marka ay baxaan ciidamada siriibiyiinta ee sawduulayaasha ah wuxuu qiray in ay jiraan guuldarooyin malishaadkiisa ka soo gaaray furimaha dagaalka balse uu diidan yahay in lagu digto dabka soo gaaray malishaadka kooxda ridda soomaaliya madaxa kooxda riddada ee dhaliiceeyey siyaasiyiinta iyo dadka isticmaala baraha bulshada ee mar waliba dhaliila kooxdiisa islamarkaana qira awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu isku dayey in uu dafiro degmooyin iyo deegaano dhowr ah oo laga saaray malishaadkiisa kadib camaliyaadkii waaweynaa ee mujaahidiintuna beegsadeen dayro iyo waxba nooma qabsooda iyo waa la hoogay iyo waa la burburay intaa laga dhacaya xaggaa dunto iyo caliyaa boodey caashaa dhacday aan muxuu ahay maantao dhan aan wakhtiga isaga qaadnahay waa run dalkan waa dal soo kabanayahay cilada waa jiraan nusqaan waa jirtaa gaabis waa jiraa annagaaba qiraynaba laakiin wax lagu faana iyo wax loo loo iila midna ma aha yaanan xumaha jabka guuldarrada inaan weynayno waxaa ka mudan guulaheena iyo wanaaggeena inaan weynayno iyo inaan ictiraafno kuwana fiiri marka uu qof leeyahay dalkii dibuu shabaab u qabsaday oo been ah hal degmo oo shabaab dalkan laga xoreeyo oo dib uga qabsaday ma jirto laakiin meydaanka macarakada goob dagaal goob dagaal waa goob dagaal maalinna waa lagu sikinaa maalin waa soo sikinaya maalin adaa lagu dilaya maalin adaa wax dilaya xasan gurguurta ayaa carbaabay in dhaliilaha ay wajahayso kooxdiisa aysan wakhtigan habbooneyn isagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in la caddeeyo jabka soo gaaraya malishaadkiisa bilihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada ee warbaahinta hariyey caddeemo ay bixinayaan saraakiil horey xil uga soo qabtay kooxda riddada iyo xildhibaano kuwaas oo saadaalinaya in mujaahidiinta al-shabaab ay dalka la wareegi doonaan iyagoo bidhaamiyey in xasan gurgurta ku fashilmay duulaankii ashaaladirirnimo ee ku qaaday wilaayaadka islaamiga muddo laba sano ka hor ah caddeemihii ugu dambeeyey ee muujinaya fashilka maamulka xasan gurgurta ee waxaa jeediyey cabdisiciid oo soo noqday wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga farmaajo kaasi oo rays uu bixiyey ugu baaqay kooxda riddada ay hadda jirta in ay dalka isaga tagto saaxadan u banaysto shabaabul mujaahidiin oo ku sifeeyey cidda keliya ee xabashada etoobiya ka difaaci karta dalka soomaaliya mahadsanid xaarid ganacsato soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka itoobiya xilli ay kasii darayso colaadda iyo amni xumada ka jirta dalka itoobiya cabdulqani maxamed ayaa ka warramaya ganacsato soomaaliyeed ayaa mar kale lagu dilay gudaha dalka itoobiya halkaas oo muddooyinkii dambe ay kusoo badanayeen dilalka ka dhanka ah ganacsatada kasoo jeeda soomaaliya ugu yaraan laba xubnood oo ganacsato soomaaliyeed ah ayaa ku dhintay weerarka oo si gaar ah looga soo calaamadeeyey magaalada hawaas ee dalka itoobiya kadib markii jidka loo galay gaari ay ku safrayeen ganacsatada soomaaliyeed ayaa la xaqiijiyey inay kusii jeedeen dhanka magaalada adis ababa halkaas oo ay doonayeen inay kusoo dabiibaan nin ku dhaawacmay shil gaari jidka uu weerarku ka dhacay ayaana muhiim u ah isku socodka dhulka soomaali galbeed iyo magaalada adis ababa ilawareedyo kale ayaa sheegaya in weerarka lagu beegsaday soomaalida ay sidoo kale ku dhaawacmeen saddex xubnood oo kale warar kale ayaana xaqiijinaya inay jiraan labo nin oo kale oo ka baxsaday weerarka kuwaas oo saarnaa gaariga jidka loo galay labada nin ee lagu dilay magaalada hawaas ayaa magacyadooda lagu kala sheegay khadar cilmi cige iyo mawlid maxamed cabdi oo ku magac dheeraa mawlid basra waxaana dilkooda la sheegay inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan ismaamulka canfarta ah ee dowladda itoobiya dalka itoobiya waxaa tan iyo bishii lasoo dhaafay kusii xoogaysanayay ugaarsiga ka dhanka ah ganacsatada soomaaliyeed dilalka iyo dhaca ka dhanka ah hantida dadkaasi ayaana yimid kadib markii ay dowladda itoobiya soo saartay go-aan lagu bannaysanayo hantida dadka soomaaliyeed kaasi oo ah in kontrabaan lagu tilmaamo gaadiidka iyo noocyada kala duwan ee cuntada iyo ganacsiga mahadsanid walaalka madaxweynihii hore ee dowladda siriibiyadda maraykanka donald trump ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib markii lagu rasaasayey goob uu taageerayaashiisa kula hadlayay oo ku taala dalka maraykanka cabdulqaadir maxamed rabaani ee faahfaahinta warkan inoo haya madaxweynihii hore ee maraykanka gaal donald trump ayaa xalay fiidkii ka badbaaday iskuday dil xilli uu ku guda jiray ololihiisa doorashada oo uu mar kale ku doonayo in uu talada waddanka dib ugu soo laabto donald trump ayaa lagu dhaawacay magaalada batler ee gobolka pennsylvania halkaas oo dad fara badan oo ka mida taageerayaashiisa uu ugu qudbeenayay mar qura ayaa la maqlay dhawaqa rasaas badan oo u ekayd in ay ka dhacaysay hal qori oo uu ridayay ruux shiishyahan ah waxaana xabadahaasi wax ka mid a ay trump ka haleeshay dhegta midig ee madaxiisa kadibna istaagga ayuu ka dhacay inta ay rasaasta ku socotay waxaa isku duubay qaar ka mida ilaaladiisa oo goobta kala baxay kuna dhex tuuray gaari aan xabadda karin warbaahinta maraykanka ayaa soo bandhigaysay gaal trump oo dhegta dhiigaysa iskuna dayayay in uu qanciyo taageerayaashiisa ruuxii geystay falkan oo saarnaa mid ka mid a saqafyada sare ee guryaha ku yaalla halka isu soo baxa uu ka dhacay ayaa isna goobta lagu toogtay sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka ee dowladda silibiyadda ah ee maraykanka waxa ayna ninkan ku tilmaameen in uu ahaa shiishyahan rasaastii lagu khaarijin lahaa gaal trump ayaa ku geeriyooday laba ka mid a dadkii taageerayaashiisa ahaa halka sidoo kalena laba ruux oo kale uu dhaawac darini ka soo gaaray rasaasta shiishyahanka madaxweynaha maraykanka gaal jo biden oo ka hadlayay weerarkan ayaa cambaarayey waxa uuna ku tilmaamay mid naxdin leh islamarkaana uu isagu ka xun yahay xilli uu ku sugnaa magaalo xeebeedda rehboth beach ee dalkaasi maraykanka aqalka cad ee maraykanka ayaa isaguna waxa uu sheegay in mar damba gaal trump ay kula hadleen qadka telefoonka gaal trump oo dhankiisa soo hadlay ayaa bartiisa twitter-ka ama ex ku soo daabacay qoraal uu uga hadlayo dhaawacii ka soo gaaray manasadii uu ugu qudbeynayay taageerayaashiisa isagoo caddeeyey in la dhaawacay xabadna looga dhuftay dhegtiisa midig korkeeda taasoo waxyeelaysay maqaarka dhegta gaal trump ayaa hadalladiisa laga dheehan karay cabsida daran ee soo wajahday maadaama ikhtiyaal uu ka badbaaday allah daalumiinta waa uu u seeta dheereeyaa balse mar ayuu qabanayaa qabasho adag allahna qur-aankiisa ayuu inoogu caddeeyey tan iyo markii uu xilka madaxtinimada maraykanka la wareegay gaal jo biden waxaa sii kordhayey cadaadiska gaal donald trump uu kala kulmayey xisbiga dimuqraadiga waxaana dhowr jeer la isku dayey in xabsi la dhigo gaal trump kadib eedeemo dhowr ah oo loo soo jeediyey islamarkaana maxkamad lagu soo taagay dadka falanqeeya siyaasadda arrimaha maraykanka ayaa sheegaya suurtagalnimada weerarkan halista ah ee lagu khaarijin lahaa gaal trump in ay ku lug leeyihiin xisbiga dimuqraadiga xisbiga jamhuuriga ayaa wada ololihiisa doorashada oo ay mar kale ugu soo taagayaan donald trump waxaana toddobaadka soo socda la sugayaa natiijada musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimo ee waddankaasi maraykanka dalka maraykanka waxaa horey loogu dilay ilaa iyo afar madaxweyne kuwaas oo dilkooda loo adeegsaday toogasho madaxweyneyaashaas la toogtay ayaa kale ahaa jeof kennedy oo la dilay sannaddii ii james gavald iyo abraham blinking william mckinley marka laga soo tago dilka loo geystay madaxweyneyaashaas soo maray waddanka maraykanka waxaa iyana jira ilaa iyo saddex kale oo horey loo soo dhaawacay waxaana afar ku noqonaya gaal donald trump oo xalay si dirka ah ku badbaaday si kastay ahaataba arrintan ayaa su-aalo weyn la iska weydiinayaa waxaana laysla dhex marayaa sidee la isugu haleyn doonaa ammaanka maraykanka oo madaxdiisii sidan loogu tooganayo dowladda siliibiyadda kenya ayaa qiratay in weerar saraakiil iyo askar looga dilay uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga siliibiyadda kenya sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame awusheyba wararka naga soo gaaraya waddanka kenya ayaa sheegaya in booliiska dowladda kaafiradda ee waddankaasi ay ka hadleen weerar culus oo ciidamo ka tirsan mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera ee dhulka n f d ee kenya xoogga ku haysato warbixin uu soo saaray booliiska siliibiyiinta kenya ayaa lagu sheegay in ugu yaraan afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee silibiyiinta kenya lagu dilay weerarkaasi kamiinka ah ee ka dhacay waraha hareer jire oo hoostaga degmada banisa oo ka tirsan gobolka mandheera lix sarkaal oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ayay sheegeen in lagu dhaawacay howlgalkan barakaysan ee dhabagalka ahaa waxay sidoo kale tilmaameen inay nolol iyo geeri kula yihiin shan sarkaal oo kale ciidamada silibiyiinta kenya ee weerarkan lagu beegsaday ee magacoodana loo soo gaabiyo s o g ayaa ah koox hoos tagta ilaalada xuduudaha kenya waxaana ciidankan loo xilsaaray sugidda ammaanka xuduudbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga silimiinta kenya gaar ahaan halka loo yaqaano waraha hareer jiire oo hoos taga degmada banasa ee gobolka mandheera iyadoona kamiinka lagu dilay sagaal askari oo kufaarta kenya ka mid ah laguna dhaawacay labaatan kale oo isla silimiinta kenya qayb ka ah iyadoona mujaahidiintu hub ay ka soo qaniimaysteen weerarkaasi dhabagaalka ah ciidamada mujaahidiinta ee ka dagaalama gudaha dalka kenya ayaa dardargeliyey weeraradooda ayadoo si xogan u dhiig bixinaya askarta kufaarta kenyaanka ah aad buu u mahadsan yahay abusheyba maxkamadda wilaayada jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada jamaame bashiir muxidiin awo eman ayaa warkan inoo hayaa
boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa u soo daawasho tegay xukun ka mid ah xuduudda allah oo lagu fuliyey shan xubnood oo ahaa jawaasiis la shaqaynayey sirdoonnada siliibiyiinta iyo kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay codbaahiyaha uu guud ahaan bulshada ku wargeliyey inuu jiro xad ka mid ah xuduudda allah oo ka dhici doona fagaaraha ashahiid biidniillaah asheekh cabdiraxmaan xudeyfa islamarkaana dadku ogaadeen ujeedka dhegaysteena muxaadaro wacyigelin ah waxaa mid ka mid a qudaadda mujaahidiinta uu fagaaraha ka akhriyey magacyada jawaasiista murtadiinta ee madaxyada looga guray fagaaraha degmada jamaame jaasuuska koowaad ee ka mid ah shanta xubnood ee lagu dilay fagaaraha degmada jamaame waa cali xasan cuhmaan oo da'diisu tahay afartan iyo saddex sana jir waxa uu ka tirsanaa sirdoonka kooxda riddada soomaaliya isagoona qirtay inuu la shaqaynayay ciidamada loo yaqaanisa eedaysanaha labaad ismaaciil cabdiraxmaan cumar loo yaqaano fu'aad waxa uu jaasuuskan la shaqaynayay sirdoonka ciidanka kenya ee loo yaqaan k d f iyo sirdoonka maraykanka ee c i a wuxuuna jaasuuskan cadowga uu u gudbiyey nambarada toddoba iyo toban qof oo ka tirsan mujaahidiinta isagoo sidoo kale loo soo dhiibay shariixooyin dhowr ah jaasuuska saddexaad waa maxamed axmed xasan oo loo yaqaan ajnebi da'diisuna tahay lix iyo labaatan sana jir wuxuu ka tirsanaa murtadiinta maamulka ashaadala dirirka ee isku magacaabay jubbaland isagoona u qaabilsanaa dhanka macluumaadka eedaysanaha afaraad moxamed kimani jeremaya oo loo yaqaano yuusuf roogo da'diisuna tahay soddon iyo laba jir jaasuuskan waxa uu ka tirsanaa sirdoonnada maraykanka iyo kenya isagoona siliibiyiinta kala shaqeeyey howlo kala duwan waxa uu ninkan isagoo jooga gudaha dalka kenya uu bixiyey macluumaad ku saabsan dad muslimiin ah oo ugu dambeyn gacanta ay ku dhigeen ciidamada kenya wuxuu sidoo kale al-jaasuus yuusuf roog oo saliibiyiinta kenya u gudbiyey macluumaadka dad muslimiin ah uu ku jiro walaal lagu magacaabo abunusayba oo ugu dambeyn ka soo hijrooday dalkaasi kuna shahiiday soomaaliya waa kan qaadiga oo sii wada ka hadalka jaraa-intii uu geystay jaasuuskan inta uusan imaan soomaaliya iyo kadib markii uu soo galay gudaha safka mujaahidiinta waxaan bixiyey macluumaadka afartan iyo afar dhallinyaro muslimiin ah kuwaasoo laga qabtay masjidka muusa kadibna waxaa lagu xidhay xabsiga shimo laatewa jaasuuska shanaad uguna dambeeya murtadiintii maalin ka hor lagu diray fagaaraha degmada jamaame waa farxaan cumar sheekh warsame oo da'diisu ahayd shan iyo afartan sana jir wuxuu ahaa mid ka mid ah jawaasiista la shaqaysa dowladda siliibiyeed ah ee kenya ugu dambeynna qaadiga maxkamadda ayaa halkaasi ka akhriyey xukunka sharciga ah ee murtadiinta iibsaday diintooda sandareerto liidatana siistay sharaftooda xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah haddana waxaan fulinaynaa xukunka allahu akbar
waxay ahaayeen mujrimiin hadafkoodu u ahaa inay ka ganacsadaan dhiigga iyo sharafka muslimiinta balse eetaamta ay aabbayaashooda dileen araamisha iyo hoyooyinka ay gablamiyeen ayaa habaarkooda iyo inkaartii muslimiinta geed ku soo xirtay waxayna ugu dambayn hor yimaadeen maxkamadda cadaaladda iyo tan shareecada raxmaanka oo xukunkeeda uusan jirin mujrimka hoos bixi karaa mahadsanid bashiir horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemaya degmada buulufulay ee wilaayada islaamiga baay abu xasaan ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haya waa warbixinteennii labaad ee aan ku soo gudbinayno xalaqaadka lagu baranayo shareecada islaamka oo ka soconaya madaarista goobaha waxbarashada iyo meelaha kale ee gaarka ah ee dadka lagu barayo diinta islaamka xalaqadantii ka horreysay waxaan ku soo qaadanay qeybo ka mida bulshada oo dadaal dheeraada ugu jira sidii diintooda ay u baran lahaayeen islamarkaana baranaya fuluumta kala duwan ee sharciga maantana waa qeyb kale oo ka mid a bulshada qeybaheeda kala duwan oo iyagana aan ku booqannay goobo gaar oo ay wax ku bartaan iyagoona baranaya qur-aanka kariimka iyo funuumta kale ee sharciga si ay u noqdaan dad diintooda yaqaano oo aan looga turjumin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى xalaqadan waxaa wax ku baranaya qeybaha ay ka mid yihiin dadka muruqmaalka ah dadka ka shaqeeya garaashyada iyo qeybo kale oo bulshada ka mid a xilliga aan booqanaynay waxaa socday subac oo ardayda iyo macallinka ay ku subcinayeen suuratulcabasa oo ka mid a qur-aanka kariimka وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى
أما من استغنى أنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخفى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة intaa kadib waxaan wareysannay macallinka soo saaray qeybahan bulshada isagoona faahfaahin ka bixiyey wakhtigii halqadan la furay iyo weliba sidoo kale isbeddelka u dhexeeyay xilligii hore iyo hadda jasaaka allahu khayran muddaata dhowr bilood ah adala taqriiban sagaal bilood haadwaa furyiin dadka dhowr qiibadu sida hamaalka dadka oo maaragna yoona biyu dhaameyaan oo maaragna gaaliliita ah saas oo kale maybaa ka koobanyina dadka dalaalayta dhulka ah iyo haangaadiidka ah iyo garaashlaytu maasha allahu dadka hemishoo iidan faylay subagan hadduna subayahayna waa subagii ninkood ma ah subaga hore aan socdee waana asbuugii lamhamin jamaa'iyo ehdaanka wayan sabtii haadaraan asninga haadaraan ashara qaadaan tilaayo saasu arbaa saasu khamiis subuw waxaan sidoo kale la kulannay mid ka mid a ardayda oo isagana sharaxaad ka bixinaya duruusta ay qaateen halkii markii hore uu duruusta ka bilaabay iyo hadda xilligan halka uu marayo dugsigaan horta maalinkan ilaahay khayrsay hamaali ana magaalada alxamdulilah hamaalig ana hamaaliga amiirshi anugu alxamdulilah ilaahaynin ilaahaynin nahriis ilaahay maalinkaan nool badaaye alxamdulilaahi wali intuuna ka baranin ilaahaynin faa'iideey alxamdulilah anaate mayka jaree alxamdulilaahi tabaaraga yaa fowdika ahaa may ku bilaaway faataxda ku bilaaway warbixinteenna saddexaadna hadduu alla idmo waxaan ku soo gudbin doonnaa qeyb kale oo ka mid a halaqaadkan sida weyn looga dareemayo gudaha degmada buula fullaay iyo deegaanada ku dhow wilaayada gedo ayaa gurmad ballaaran gaarsiisay qoysaska ka soo barakacay dagaallo ka dhacay degmada loog ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen casaam carafaad wilaayadii islaamiga gado ayaa gurmad raashin qaybina gaarsiiyey qoysaskii kasoo baarakacay dagaaladii u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo ku dagaalamayay degmada looq qaar ka mid a qoysaskaasi gurmadka raashin qaybinta la gaarsiiyey ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus magacii faadma calisaaqaliraha muslimiinta raashigna seedi haaf barise haaf sokor e lamasadiila saliid e luga barakaca kuhaayo guriyaaga ilaha gubiga korroori mbi umar meesha jooga bashiiro luugaa ku barakay haaf bariise haaf sokoree lamasadilinnasiwaxaa ugu duceynaysaa mujaahidiin do'aanti ilaahay guuldeer siiyo baraka la siiyo yoonka do'aya reer luuqaha ini guryaagano lagubigood dhar ee dhowmahagaadana inti ilaahay guuldeer siiyo insha allaahu ilaahay keer siiyo onka do'ayahay macagay gudacalaysaagalidhahbo luuga ka soo barakacay gajaf ma wadano waxa ilaahay ogi ma wadano markaan ilmaha la soo aragnay galolna ma wadano waxa ilaahay gargaarka noo soo qaadantina noo kaana rabnaa bii waxa kasoo darsanayna ma jiro wax waa karsanayna ma jiro hadda waxaa la isaga loor haaf sokor ah haaf bariisa laba sadiil saliid ah liisi muslimiin iyo ilaahay dartiisa noogu soo qaata mar keera u rajinayna hadda ilaahay yiri iyo no warwaaqo iday ibrahim dowmadeeda ngaliya re luuga ku barakay war anu wadada male iyaal oo galnyala kahay mesa diili biila ka galada oo buraash em wadada mayba geeg mahad unku haye ulmaado oo oo ilaahay dartiisan socota raashinna nasiidi gargaarna nasiidi ilaa hata bii ku sugahayna yee ankama had eliyaan ilaahay ankama had eliyaan ulmaada saata galangniyahaayta oo wal nololena siidi wal kale una qabna malle hataa gobolka jiifadaana malle ayateen dhado hiridaana malle ulmaadaas ilaahay aan mahad eliyaan tan ulmaada walina siidi ugu mahad eliyaan mujaahiliinta ee oo ilaahay dartiisan socod gaaladana soo barakaceeday murtadiina isdagaashi gaaladana soo barakacisi waxaana dhamay waa gaalada murtadiin dhexdeedan xabadaasaan oga soo cararnay annaga maataan aan xabadna ma ridaynin bashiiran ku soo barakacnay afar habeenna luugi dhexdaanan ku soo jiri waa soo lugaynaayi ayaalan soo araray kareeta ma wadanin loor bari es ah loor sokor ah laba saddehala saliid ah aa ulmadana siisay qof kasta ayaan ugu maxadelinayna ilaahay dartiis ayadana gargaar allah ka siiya annagana gargaar waana siisee sidoo kale waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqbaan abu anas ayaa ka hadlay gurmadka iyo ujeedka loo gaarsiiyey qoysaska barakacyaasha ah nimanka murtadiyiinta dadkan muslimiinta ahee soomaaliyeed dhibaatada ay u deysteen iyo barakaca iyo xabadda iyo waxaa weyaan guryaha ay ka gubeen iyo wax dhibaato ay u deysteen ayagoo habdhaq ah oo cararayo oo naftooda la baxsanayo markaanu aragnay ayaa waxaanu go'aansannay inaan la gaarna biyo iyo baad wixii garaankeenna ah waadnu arkaysahay maanta waa ayagii oo uun gacanta mujaahidiinta ay wax ka soo gaareen waxna loo qaybinayo ahdaafteena koowaad taasay ahayd degmada luuq oo ka mid a degmooyinka cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada gedo ayaa waxaa maalmahan ka socday baraka xoogan oo dadka shacabka ay ka barakacayaan dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta mahadsanid casam ugu dambeyntiina dowladda xabashida itoobiya ayaa shaacisay inay xirtay xuduud beenaadka ay la wadaagto soomaaliya iyo suudaan si ay u dhaqangeliso qaadashadeeda badda soomaaliya marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa mas-uul sare oo ka tirsan dowladda xabashada itoobiya ayaa marka la sheegay inay ka go-an tahay dhaqangelinta waxa ugu yeeray isaafgaradkii dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo itoobiya madaxa isgaarsiinta xafiiska abiy axmed ayaa u sheegay wakaaladda arab world bareesa in adisaababa iyo hargeysa ay ka shaqaynayaan sidii dhaqangal looga dhigi lahaa mowugii ay abiy axmed iyo muuse biixi kala sixideen horaantii sanadkan wuxuu carabaabay in ciidamada dowladda itoobiya la faray in isbuucyada soo socda iyo xidhaan dhammaan xuduudaha waddanka intay socoto xafladda lagu saxiixayo heshiiskan xabashada u suurtagelinaya inay saldhigbadeed ka samaystaan geeska qaaradda afrika mas-uulkan ka tirsan dowladda itoobiya ayaa tibaaxay in socdaalkii uu abiy axmed isbuucii lasoo dhaafay ku tegay magaalada boorta suudaan uu jenaraal burhaan ku wargelinayay inuu xili doono xuduudaha maalmaha ay dhacayso xafladda lagu dhaqangelinayo heshiiskii xaaraabta ahaa ee dhex maray muuse biixi oo ra-iisul wasaaraha itoobiya dhanka kala taliya ku-xigeenka ciidanka milatariga xabashida ayaa gaaray deegaano ka tirsan dhulka gumaysi oo ku jira ee soomaali galbeed gaar ahaan degmooyinka kulaalo xuduudbeelaadyada kumanaan ka tirsan ciidamada itoobiya ayaa isbuucdii lasoo dhaafay kasoo tilaabayay xuduudbeenaadka diyaargarowgan ay itoobiyaanku wadaan ayaana imaanaya xilli uu fashilmay kulankii ka dhacay magaalada ankara bishii lasoo dhaafay mahadsanid marwan warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballana inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu